alxamdu lilah slى اllah وslm وbaaraka عlى nabiyina mxamed وآlihi وصaxbihi وslm allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma wbaعd laba arrimood baynu baraarujin lahayno su-aalo ka yimaadeen ta hore weeyaane dumarku waxay ka doodeen ba layi daaha ku xidhan shabagaa dambe ee ka qarinaya ragga mar haddii ay arkayaan jamaca dhib ma leh oo raggii iyo iyagii shabag u dhexeeyo inay daha iska qaadi karaan gabadhii oo xijaabanaynu ninku arki karana dee markay masaajka bannaanka u baxaanba way is arkayaan waktigii nebigana rag iyo dumarka gidaar uma dhexayn jirin daahna uma dhexayn jirin ee labada saf in yarun baa u dhexayn jirtay safka ragga iyo ka dumarka marka maadaama shabag aynu ku waxaynay wax hagaagsan aan laga arki karaynin dhib ma laha inay dumarku ka eegtaan jamaca microfoonkaa go'i kara markuu microfoonku go-anaa jamcu isku daadanaya sidaa daraaddeed way u baahan yihiin qadar ay ka arkaan marka wixii la isku qabtana cidda idin dhaanta in la weydiiyo wey marka qudwada iyo kudayashadu si loo gaari karo ay saxu noqotaa intaa loo baneeyey maradan lagu xidhayna waa waktiga casharka la wadaya laakiin marka jamaca waxaa fiican si aanay u khalkhalin salaadu maadaama shabagaa wanaagsan in la iska arkayniba ku yaallo in laga qaado marada wax dhibaa ku jiraa ma jiro su-aasha labaad ardaydii casharka soo raacanaysa waxaanu isla fahmi weyne bay yidhaaheen toddobadii xagga nuugmada toddobada xagga nuugmada waxaa la barbar wadaya looga qiyaasanaya toddobada nasabka masalan qofka waxaa inantiisii lagu sheegayaa taxaaskiisa jaqday tii uu isagu jaqayna waa hooyadii tii ay naaska wada jaqeen waa walaashii tii aabbihii ay wada jaqeen waa eeddadii tii hooyadii ay wada jaqeen waa habaryartii maxaa hadhay ya de waxa waxa hadhay un tii abtiga u noqonaya iyo iyo tii adeerka u noqonaya te hooyadii wada jaqeen muxuu yahay hooyadii bay mid wada jaqeen abti buu yahay dee walaalkii wada jaqeenna dee adeer marka sawirka waxaa laga qaadanaya oo laga koobigaraynaya kuwan nasabka baabu fii nikaaxi lmutca waxa weeye guurkii la xidhiidhay xagga mutcada waxaa la idhaahdo raaxo kooban waa guur dhayt leh ama taariikh wakti leh ta'jiil shuruudaha guurka waxaa ku jira ansaxaya inaanu lahayn tacliiq iyo ta'qiid laabudda an laa yakuuna fiih tacqiitun walaa tacliiq tacliiqu waxa weeye waynu isguursanaynaa ilaa intuu hebel imanayo hebel markuu yimaado waynu kala baxaynaa ama iyadoo la idhaahdo lix bilood baynu isqabaynaa taasina waa ta'qiid waa wakti nikaaxu lmutca waa noocaa waxaaynu isqabaynaa bil laba wiig wax noocaas oo kalea berigii hore wuu jiray waktigii khaybar baa mar la xaaraantinimeeyey haddana waa la fasaxay sanadii sideedaad buu nebigu xaaraantinimeeyey calayhi salaatu wasalaam muslimiintuna saasay isla waafaqsan yihin asxaabtii ahlu sunnaha qaarkood oo qabay berigii horena oo koobnaa shakhsiyaad ahaa way ka noqdeen wuxuu ku hadhay un fi shiicati rawaafid nimanka shiicada la yidhaahdee abuwiswiska ah kuwaasuu ku hadhay waa xaaraan weyn can sabrata bni macbad aljuhaniyi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama xarama mutcata annisaa wuxuu xaaraantinimeeyey dumarka mutcada lagu guursanayo guurkaa yare maalmaha la muraadsanayo kaa wuu diiday af soomaaliga maxaa la yidhaahdaa meheru shardi miyuu ahaa waa shardi un baa lagu xidhayaayoo shardiga la socdaa waxa weeye ilaa waktigaah ayaynu isqabaynaa marka kaasi sax maaha waa khalad can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama wazaada zaman اlfatx riwaayaddani waxay kordhinaysaa muslim waktigii zaman waa sanadkii maka la xoreeyey khaybarna way jirto dhowr marxaladood bu soo maray hilibka dameeraha maalintii la xaaraantinimeeyun baa ka nacawda loo jaray gabadh baan meherushadi ku guursanaya ka yidhahda dameerkana ha hafo oo ha cuno way israaceen labadaas guurarkii la diiday baynu ku dhex jirnaa can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nahaa can ishiqaar guurka shiqaarka la idhaahdo ayuu diiday isla lugqaadka zaada fii riwaayatin wuxuu ku kordhiyay qultu linaafic ma shiqaar naafic shaqaalihii ama ku xoreeyey ibnu cumar waxaan ku yidhi buu ihi warniyo shiqaarkaasi muxuu ahaa qaala wuxuu idhi yankixu ibnata rajul nin buu inan ka guursanayaa qofku wa yunkixuhu ibnatahu inantiisiina wuu guurinayaa kan guursaday baa isaguna inantiisii kaa sodoga waa u guurinaya bigayri sadaaq wax meherina ma jiro meherkii baa la dhaafaya la gadaya wa yankixu waa xaalad kale uktahu ukhta arajul nin walaashii buu guursanayaa wa yunkixuhu isagiina wuxuu u guurinayaa ukhtahu walaashi bigayri sadaaqi waa laba nin oo labadoodii hablood isdhaafsaday ama labadii ay walaalaha in isdhaafsado ku xidhiiday adna taada aan guursada adna tayda guursa ceeb maaha xagga sharciga oo wagayaan inaad walaashii guursato adna walaashaa guursada ama inantaadi iyo inantiisa laba oday baa isu camiray markaasay labadoodii hablood isdhaafsadeen waaya way dhici kartaa sharci ahaan mamnuuc no aha laakiin waxaa la diiday arrin aada u muhiim ahayd guurka oo ah farjigan iyo cawradan wixii lagu xalaashado meherka ayay labada oday ka dulboodayaan marka hablihii bay duudsiyayaan ilaahayna wuxu uhi waaatu nisaa saduqaatihina nixla meherkaa la duudsiyuun baa la diidaya haddii meherkii la siiyahaa waa la ogolya dhib male nikaaxu shiqaar shiqaarkuna waxa weeyaan shaqara shiqaaran waa rafcin iyo kor u qaadid carabtuna waxay odhan jireen inantaa lugteeda kor u qaadi maysid adna taada kor u jeeraan taada kor u qaado way isku xidhan yihin labadu can cabdiraxmaan bni hurmuz alacraj ana alcabaas ibna cabdillaahi ibn alcabaas ninkaa isaga ah ankaxa wuxuu guuriyey cabdiraxmaan ibn alxakam ibnat cabdiraxmaan ibn alxakam oo qaraaba yihiin ama ehel yihiin marwaan ayuu inantiisa u guuriyayoo wa ankaxahu cabdiraxmaan cabdiraxmaankan laftiisuna wuxuu guursaday ibnatahu cabbaaskaa hore cabbaas ibn cabdilmualib maahe waa cabbaas ibn cabdillaahi saa aad arkayso cabbaas kala wey marka cabbaas iyo cabdiraxmaan labadii hablood bay isdhaafsadaaye ayay isdhaafsadeen wakaana waxay ahaayeen jacalaa sadaaqan meherna way cayimeen labada hablood mid walba meherkeedii bay siiyeen fa kataba mucaawiyatu ilaa marwaana mucaawiya marwaan buu u qoray mucaawiyana waa madaxweyne marwaanna waa gobolka ya'murhu isagoo faraya bitafriiqi baynahumaa waar kala kaxee buuri labadan gaar isu qabana kala kaxee labada gaarka isu qabana kala kaxee oo mid walba dhankiisa u kaxee wa qaala fii kitaabihi qoraalkiisa waxa uu ku yidhi mucaawiya wuu u qoray marwaan oo madiine haysta haadaakaasi ashiqaaru waa nikaaxu shiqaar nahaa canhu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigaa diiday adeekade labadoodii waxa ay yeeleen meherkii way magacaabeen marka waxa ay leeyihin aragtidiisa un bay ahayd mucaawiye sidaa uu naaficba soo sharxay weeye ka la diiday laakiin kan meherka haddii la magacaabo balaayo ma leh laakiin aragtidii mucaawiya waxay noqotay maca kii meherka la magacaabay qudhiisa labadanina kuwa xidhiday ee wax isweydaarsaday talantaaliga isu dhaafsadayba baabkoodaba uu isla xidhayba iska ixtiyaad un bay ahayd buuri iyo dadaal laakiin suuraddii ku caddayd nahyiga ma aha guurarka la diiday waxaa ka mida baabun fi taxliil xalaalaynta waa waxaynu soomaalida u yaqaanaan maxlal nin naag dalqadu ka dhammaadeenoo gabadhiisi ee dalqadu ka dhammaadeen dee sharciguna wuxuu ku xidhay inaanay xalaal u ahayn ilaa ay nin dambe soo guursato markaa heshiis hoosaa dhacaya oo wuxuu leeyahay ii soo guurso habeen soo arag soo fasax markay ka cadadbaxdana ninkii iyo gabadhii baa isku noqonaya axaadiidan kolkaynu eegna rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa xaaraan wey inkastoo madaahibtu ay ku kala tegsan yihiinoo jumhuurtu waxa ay leeyihiin kol haddii qasadka ninka iyo gabadhu uu ahaa inay ninka isku soo noqdaanoo kanna si safmar ah ay u soo dhaafaan ay soo jiidhaan kan kan orgacan lasoo ammaanaystay ninkiiyo naagtaba kol haddii heshiiskoodu nooca ahaa ina alumuura bimaqaasidiha waa qawaacidda shareecaddeena arrimaha qasadkaa laga eegaa ilaahayna lagama hoos tuso subxaana wa tacaala oo lama khiyaamayn karo caqadkiiyo heshiiskaba yaan lagu xusino kol haddii dabadda lagu soo heshiiyey guurkaasi waa baatil nala ansixin madhabu shaaficiya wuxuu leeyahy waa baatil laakiin waa in caqadka lagu sheegaa oo goortuu baatil noqonaya marka wadaadku meherinayo waanu idhaahdaa waxaan kugu guuriyey si aad la aqal gashaad hebel ugu furto haddii taasi ay jiri weydo dee maxaa inaga galay heshiiska hore ilaan caqadkan iyo meherintani shuruuddiisii arkaantiisii wuu oofsaday iyo shuruuddiisii arkaantii waxba kama maqnaa shuruuddiina waxba kama maqnaa caqadka markii la guntayey heblaayo hebel waa lagu guuriya waan aqbalay guurkeeda wax hoos hoose iyo wax meesha awdkaa dabaddaa lagu soo wada hadlay inaga daa shaaficiyadu markaa way qabaan maxalku inuu ansaxay laakiin jumhuurtu ma qabaan axaadiidtan iyagoo dariishanaya qolo kalena way kala firdhiyeenoo waxay idhaahdeen qasadkani hadduu ninka ku jiro oo ka maxlalka doonaya uu yahay ninka guurkani ma ansaxayo laakiin haddii uu yahay gabadha wuu iska ansixi ilaa arrin gacanta kuma hayse iyadu waa lifaaqe way daba taagan tahaye waxay u daliishadeen xadiidkii rifaaca kani hadduu keeni waayo tirmidi baa keeni doona insha allah oo imra'atu rifaaca ninkaa isaga ahi gabadhiisii buu furo dalqadi baa ka dhammaaday kadibna waxay guursatay nin cabdiraxmaan ibnu zabiir la yidhaha zubayr maaha zabiir kadib nebigay u timid oo waa tii ninkii dambey guursatay bay tacliiq saartay warbixin calaamatu su-aal bay hor dhigtay halkiisaynu ku gaadhi insha allah kolkaasuu yihi ha waxaad doonaysaa miyaa inaad kii hore ku noqoto haabay kuma noqonaysid buu uhi galmo dhabi jeer ay dhacdo marka ku noqodkii muu diidin laakiin wuxuunu ku xidhay bay leeyihiin in galmo dhabi timaado marka haddii galmo dhabi timaado niyaddeedu inay kii hore ku noqotoba ha ahaatee way ku noqon kartaa sow kan caddeeyey buu nebigu ku noqoshada uma diidanee galmunbuu ku xidhay marka halkaa waxaa laga fahmayaa gabadh iyo ninku in farqi udhaxeeyo oo ay kala duwan yihiin madhabtaasina way jirtaa laakiin marka la eego qasadka shareecadda oo ahayd ninkan in la cuqubeeyo oo kol haddii uu tacaddi sameeyey oo ninweynimadii uu ka tegey oo saddexdii dalqadooda ilaahay uu siiyey saddexdiiba uu ku ciyaaray oo wixiisii uu wada hurgufay mas-uuliyaddaraa ka muuqatay nooc cuqubaa in la mariyaabay ahayd oo gabadhiisii cidi soo aragto oo saas oo kale halka arrinkaas oo intaa ganaax looga dhigo marka tii baa laga dul boodayaa marka si aanay taasi cuqubada looga fakanin waa in baabkani xidhmaa maxlalku xalaal maaha markaa taasay jumhuurtu ku tegeen saddexdaa qowl intaynu sheegnay kadib tarjiixu waa cayn nebiguna waa caddeeyey can caliyin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau yidhi lacana allaahu allaha fogeeyo almuxallila walmuxallala lahu ka wa xalaalaynaya ka loo xalaalaynayo waa waa taxliil iyo taxliil khaasa wey taxliil caama maha waa maxlal khaas oo weliguba inantiisa marka uu nin u guurinayo wuu u xalaalaynaya oo dee kolkii hore xaaraan bay ka ahayd laakiin guurkana xalaalaynaya taa looma jeedo xalaalayn guud maaha waa xalaalaynta gaarka ah ee ninkii intay ka xaaraam noqotay uu xalaalaynayo can rajulin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam min asxaabtii nebigaa waxaa laga wariyey qaala wuxuu idhi fa ra'aynaa waxaanu aragnay annahu ninkaa la qarinayaa caliyun inuu yahay calayhi salaam can innabiy bimacnaahu xadiidkaa hore cali baa wariyey riwaayadan kalena wuxuu inay tilmaamaysaa markii cali isaga ay ka warinayeen qolyahaas waxay yidhahdeen can rajuli min asxaabi nebiy ayaa isaguna kanoo kala wariyey markii loo dhabogalayna cali buu noqday xadiidkaasi sidaasuu rasuulku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam marka in la yskaga hadho weeye oon ilaahay la isku dayn in la khiyaameeyo baabun fii nikaaxi alcabdi bikayri idni sayidi waa addoonkii oo iska guursaday iyadoo kii lahaa aanu fasixin sayid iyo cabdi waa maalik iyo mamluuk ninkii addoonka lahaa marka uu addoonku guursanayo waa inuu u guuriyaa ilaa waxyaaba badan baa daba socda guurkii heerkii buu ka bixinayaa oo masruufkii iyo shaqadiisii buu kaga xandhibmayaa mid baa kusii xidhmaysa oo waxaan oo dhami sayidka danihiisa maaha midkanina addoonkanina dee maal buu ahaa oo ilaahay dadkiiyo dunyadaba bixiyay baa yidhi maal ka dhigta kole duy diiday markii jihaadku ognaa addoomaha lasoo qabsanayay marka xalaalu ma aha sida nebigu sheegi doono addoonaan sayidkiisu u guurin inuu mid iska raadsado can jaabirin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ayumaa cabdin addoon kasta oo tasawaja guursaday bigayri idni mawaaliih dadkii iska lahaa oo aan fasixin fa huwa caahir waa zaani guuruma guntamina dadka hablahoodu ka sinaysanaya marka waxaa la doonayaa wixii hadhow isqabsanaya oo dhan intaan la isdhexgelin buu sharcigu kala hadaynaya ninka ninbaa iskale xooluu u yahay wixii dakli soo gala ah sayidkiisay u xaroonayaan wixii kharash baxaana sayigii sayidkiisay kusoo aroorayaan gabadhanina takaaliif bay leeda meher iyo masruuf iyo wax kaloo ku xidhan sidee buu isagoon la tashanin oon ka fasax qaadanin kharash iyo hawl ugu soo waaridi karaa addoon sayidkiisa bartaasa ayaa la hakiyey guurarka la diiday waxaa ka mida baabun fii karaahiyati an yakhduba arajulu calaa khidbati akhiihi waxaa karaahiya an yakhduba arajulu ninku inuu gabadh doono calaa khidbati akhiihi walaalkiisii muslimka ahaa isagoo ka isagoo dulbuuxinaya oo walaalkiisii oo gabadh la heshiiyey ayuu isaguna duldhigayaa ou leeya anna way ka alaaba ka sallaxan kii hore heshiiseen halkaasi waa karaahiya karaahiyadaasina waa karaahatu taxriim markay culimmadu isla khilaafsan yihiin waxa weeye garanaya inay xaaraan tahaye guurka noocaasi ma guntamaya jumhuurtu waxay ku tegeen wuu guntamayaa maca kownihi xaraaman isagoo xaraama laakiin qayb ka mid a culimmada waxay leeyihiin xaaraan kol hadduu yahay mana guntamaya naga dah jumhuurtu waxay leeyihin ninkan haddii gabadhii loo meheriyo dee ma guntamayo meher meher ma galo laakiin haddii loo caddeeyo ijaaba oo gabadhii baa u jawaabto tiri waan ku aqbalay ehelkeedii baa u jawaabo yihi waanu ku aqbalay khidbadii iyo doonidii waa looga jawaabo waxaynu inagu odhan jirnay maxay doonanaanta way u doonantay way u xidhantay markaa iyadoon la meherin hadduu midi mehersado gabadhaa doonan guurkeedu waa ansaxaya qofkani waa dembiilo xaaraan buu ku dhacay kaasay u badan yihiin laakiin dee cuqubo aakhira un mooyaane adduunyada ciqaab ma laha meherkiina waa guntamayaa taasi waa maaragta iyadii baa dee aqbashay oo caqadka shuruudihiisiiba helay kaasina waa mid jiro wey waxaa meesha ku jiroo kale calaa khidbati akhiihi walaalkii buu nebigu yihi gaal hadduu ka dul buuxiyo ka war gaal mid kaxaysanayay buu isaguna ka reebay oy heshiiyeenba dee akh ma aha kaasi walaal maaha dee waxauna la diiday uun walaalka ee gaal lama sheeginoo xadiidku gaal kamuu warramino walaal buu ka warramay walaal muslima oo dee tani walaaltinimada wuxu dhimaysa laba walaaloo heshiiye haddii mid kaloo socdaa ku qabsado waxa weeyaan walaaltinimadii baa xudhin maysa taasina waa masalo kale waxaa isweydiin le fuqahadu siday hadalka u wadwadaan baa masalooyin xiiso badani kasoo qaadooda wax cajab badan ah oo masaloodaa kasoo qaad sa hadday noqoto sa hadday no ayaa wax badan oo faa'iide ah oo la yaab badani uu kasoo dhex baxaa nin baa laga warramaya haddii uu gabadh mid kale ku qabsado gabadhe hadday iyadu nin ku qabsato ka warran bayidhah nin iyo gabadh baa heshiiyey markaa gabadh kalaa soo carartoo ninkiiba u timid oo waxay tihi war iyada anaa ka wanaagsanoo afartiiba waan isku darsaday qurux iyo maal iyo maal arrimihii bay tiris marka iskaga soo wareeg miyay u bannaan tahay iyada maya bay leeyihin waayo arrinta alxukmu yaduuru maca cillati xukumku wuxuu la wareegayaa sababta iyo cilladda cilladdu maxay ahayd walaaltinimadu inay dhaawacmayso oo ukuwadii iyo dee maaragtay cuqdadii meesha imanaysa xarbi bilaabmaya xarbi daakhiliya bilaabmaya marka de haddii labada nin uu ka dhex bilaabmayo labadii dumar ahaa miyaanu ka dhex bilaabmay tii ninka laga dhacsaday dee wegar bay soo qaadan iyaduna tii kale dakli waa kaa marka xikmaddii meesha waa ku jirta can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yakhdubu arajulu calaa khidbati akhiihi qofku kama dul doono walaalkiioo heshiiyeen laakiin shuruuddu waxa weeye laba qof oo wada hadal u socdo maaha ta laga hadlayaa oo gabadhu marna kanay la hadlayso marna kanay la hadlayso laakiin waa itifaaqiyadi markay jirta ee dee la heshiiye weeye waxaa u daliila saxaabiyaddii dhowrkan inay soo dooneen mucaawiye iyo abujahmi dee uu kula taliyey usaame inuu guursado labadoodaba iska daayo usaame inay guursato usaame guursado labadoodaba iska daayo buui kaasina dumarku garaacaa kanina waa iska faqiir marka labada ninba way hadleen laakiin midna lama heshiinin kolkaa haddii meeshii wada hadal socdo iyo muxaadata oon itifaaqiyad la gaadhin kuma jirto can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi laa yakhdub axadukum horena waxay ahayd khabarna way noqon kartaa amarna way noqon kartaa laa yakhdub axadukum midkiin yuu gabadh doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiisii kale oo doonay ooy u doonan tahay walaa yabic yuu iibinin calaa bayci akhiihi walaalkiisan wax iibsaday yuu ka isaguna ka dulba ka dul baayicin ama ka dul go-aaminin ilaa biidinihi mar walba way taallaa labadoodaba u taallaa idankiisa mooyaane hadduu idhaa gabadhii markii hore ka waran miyaa dhamaysateen waad iska doonan kartaa waad la hadli kartaa aniga oo kala dhammaanay ma iska fasaxay waad alaabtaa ka waran dee kolkii hore waad iibsatee ama waad baayacayse macnaa waad heshiiseene waad iska iibsan kartaa waan iskaga noqday taasoo kale biidnihi bay mar walba ku xidhanta marka beeca laftiisa dee inta gorgortanka uu jiro maaha waxa la diiday waa marka heshiisku dhaco baabun fi rajul aadaabtii guurkaynu ku dhex jirnaa maxaa xalaala maxaa si xaraama aadaabtii waxaa ka mid a ninki iyo gabadhu inay is arkaan si ay isugu qanci karaan ama u kala tegi karaan sharcigu u fasaxay baabun fi rajuli nin baa laga hadlaya yanduru eegaya ilaal mar'ati gabadh buu eegaya wa huwa yuriidu taswiijaha waxaan u doonaya inuu guursado waasaynu hore usoo sheegnay taswiijun bimacna tasawuj waa laba ficil oo kala laba masder oo kala duwanoo midina hal mafcuul buu u gudbayaa midina laba mafcuul tasawajhaa wuu guursaday iyo zawajhaa wuu guuriyey marka tasawujkani taswiij ayuu ka imanaya waa guurintii marka macnaheedu waxa weeyaan ma aha macnuhu sida masterka daahirkiisa uu yahay wuxuu eegi karaa gabadha uu guurinayo laakiin waxaa macnuhu uu yahay wuxuu eegayaa gabadha uu guursanayo can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi idaa khaaba axadukum lmar'ata midkiin marka uu gabadh doono fain istidaaca hadduu kari karo an yandura inuu ka eego ilaa maa jidhka qayb ka mid a jidhkaasoo yadcuuhu ugu yeedhaya ilaa nikaaxihaa guurkeeda ugu yeedhaya oo ku xiiso gelinaya falyafcal ha sameeyo intaa ha ka eego saasuu markaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi jaabir fakhadabtu waxaan doonay jaariyatan inan baan guur ka doonay fa kuntu waxaan ahaa atakhaba'u lahaa waan u dhukusayay dhukuska ma taqaanaa ama waan isu qarinayay xataa ra'aytu minhaa jeeroo aan ka arkay iyadii maa dacaanii wax iigu yeedhay ilaa nikaaxihaa guurkeeda iyo wa tasawujihaa guursashadeeda fa tasawajtuhaa markaasaan guursaday nikaaxii tasawuj waa waxaan ka arkay wax iigu yeedhay inaan guursado markaasaan guursaday markaa xadiidku waxa uu faa'iideynayaa ugu horreyn eegmadii ragga iyo dumarka la isu diiday inay is eegaan sharcigu inuu fasaxay mar haddii hadafkani uu jiro saxda ah oo guur loo jeedo waa qodob waxaa kale oo xadiidka daahirkiisa ka muuqanaya inaanay shardi ahayn inay gabadhu ogaato inay gabadhu ogaataana waxba shardi maaha laakiin waa marka uu eegayo waa wakti meel debada ay joogto oo aan cawro badan inuu ka arka la rajaynayn ee meel gudaa haddii ay ku jirto oo dee cawro badan uu ka arki karayo waa xaraam ee markay shaarica iska marayseena isaga arkaynin weeye ayuu daymaxadi karaa xadiidku waxaa kaloo uu muujinayaa xigmadda ku jirta inay tahay arag yaabo qofku wuu dooni karaa haddii aanu arkinna dee doonitaankii iyo abateedkii baan imanaynin oo qofku wixii uu markaa yeelanaya ama qaadanaya ama la xidhiidhaya wuxuu jecel inuu ku qanco dookii iyo araggii baa wada socda saa daraaddeed buu nebigu yihi ha ka eego inta ugu yeedhaysa inuu guursado macnaha eegma keeni karta inuu ku qanco oo uu guursado marka laba arrimoodba xadiidku faxwihiisa ama mafhuumka waa laga fahmaya eegmadii oo la fasaxay laakiin xadidan duruuf daraaddeed baa loo fasaxay laakina daruurata tuqadaru biqadariha baahidan guurkaa loo fasaxay baahidaas baahidaasna markaa mid xadidan weeye jidhkeedii oo dhan maaha laakiin waa qadar buu nebigu uhi qadar qadar qancin kara qofka quruxdeeda iyo qaadashadeeda ku qancin karaa markaa taasi inaanay jidhka o dhan wada ahayn ayaa laga garanayaa ilaa maa yadcuu waxaa kaloo laga fahmayaa eegmada inuu ku celcelin karo ilaa inta uu go-aan ka gaadhayo ee uu ka bogan karayo ee qofkan inuu markaa ka taga iyo inuu guursado ilaa inta uu labadaa ka go-aan gaadhayo ilaa waa wixii qancin baa halkan taalle eh uu ku celin karaa mar iyo lababa taasina mar jiro weeye sidayn horeba usoo xustay inta ugu yeedhi karaysa qofkan ee qancin karaysaana waa intee ee uga baahan yahe inuu ka eego dee jumhuurulculamaa waxay dhahan waa wejigiiyo gacmaha qayb kalena waa inta muuqata bay leeyihiin marka ay shaqaynayso cagaheedi iyo gacmaheedi iyo meelahaas oo kale way muuqdaan iyo madaxa iyo way ku daraan laakiin jirka o dhan maya xaaraan weeye siduu markaa daa-uda daahir sheegay kaasina waxa weeyaan waa aadaabtii guurka aadaabtii guurka ee waajibka ahayd iyo maqaasidiisa waxaa ka mid ah inuu guurku helo marka gabadh la meherinayo arkaantiisa arkaantaasoo aynu soo sheegnay inay afarta labadii isguursanaya waa laba rugni laba tiir weeye labada markhaatina waa isku hal rugni weligii oo isaguna dee gabadha guurinayay waxaa jira iyaduna siiqadii ereyadii markaa la odhanayo dee haddii labada qof inta aysu soo hor fadhiistaan una is eegaan dabeetana kala dhaqaajiyaan raalli noqosho ma noqonayso raalli noqoshuhu waa maxay waa in afka laga sheego wixii afka lagaga dhawaaqo ereyadii mashruuc ahaa waayo ilaahayba markii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam u guurinayey xaaskiisii zaynab dee looma ishaarin una qur-aan baa lagu soo dejiyey aayad baa markaa ka dhawaajisay ereyga loogu guurinayo falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha muraadkiisii iyo calafkiisii markii uu zayd ibnu xaarisa inantaa ka qaaday adaanu ku guurinay nebi maxamedo zawajnaakaha bu ayuu ilaahay leeyay waynu arki doonaa xadiidka soo socdana ninkii gabadha doonayay nebigu waxa uhi usawijkaha bimaa macaka min alqur'aan calaa macna alxadiid waxaan kugu guurinayaa inta aada qur-aanka taqaana inaad adiguna sii barto markaa khudbadoo quri kuma fila iska aamuskuna socon maayo waa in khudbadoo sunnaa iyo ereyadan alijaabu walqabuul la yidhaahda la akhriya arkaantu waa kuwaas marka wilaayada inay maaragtay shardi tahay ama rug arkaanta ka mid tahay oo islaamka dhexdiisa aanu nikaax ansaxaynin haddii aan la helin weli ayaa halkan aynu ku arki doonaa iyo daliiladiisa can caaishata qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxau uhi ayuuma mra'atin gabadh kastoo nakaxad guursata bikayri idni mawaaliha dadkii weligeeda ahaa ama mas-uuliyiinteedii la-aantood bay iska guursatay fa nikaaxuhaa guurkeedu baailun waa baatil ma jiro talaata maraatin saddex jeer buu nebigu ku celiyey fain dakhala bihaa hadduu iskala guri galo intuu wadaad usoo kiraysta hadduu sidaa wax ku wadwaduu la guri galo falmeheru lahaa mehere bay leedahay meherkana waxay ku mutaysatay bimaa asaaba minha waxa uu iyada gaadhsiiyey daraaddeed galmadaa dhex martay daraaddeed bay meher ku yeelanaysa fain tashaajaruu haddii ay murmaan dadkii inanta xigtadeedii mas-uuliyiinta ahaa ee meherin lahaa oo siman fa suldaanu mas-uulka ummaddu weliyu man qof buu weli u yahay iyo mas-uul laa waliya lahu aan weli lahayn qofka aan weli lahayn ama kuwan murmayna dee waxa weeyaan wax ka soo qaad ma leh marka cid kastoo weli weydo kanunbaa meeshiisii soo fadhiisanaya labadaasuu markaa sharcigu sheegay ugu horreyn markaa gabadh inaanay hadday carmal tahay iyo haddii ay inan tahayba inay weli u baahan tahay xadiidku si cad buu sheegay waxaa kaloo xukumay haddii aanu suldaankuna guurinin ama mas-uulka ummaddu mas-uulkii inantuna aanu guurinin cid kale guuriso ama gabadhu isguuriso si cad buu uga jawaabay nebigu xadiidkanoo saxeixa guurkaasi inuu baatil yahay fuqahada qayb ka mida baa faasid ku tilmaama oo yidhaahda nikaaxa lagu murmay wuu ansaxayaa iyo ma ansaxayana waa faasid ka aan laguma murmin ee inaanu ansaxayn la isku waafaqsan yahayna waa baatil marka baatilkaa ka shisheeya bay idhahaan faasidka kan bilaa weligii waa faasid ayay qaarkood idhaahdaan laakiin tan rasuulkunbaa la raacaya faasid iyo baatil inay isku mid yihiin oon waxba ka jirin buu caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxba kama jiraanna dee xuquuqi kama ratibmayso weeye masruuf iyo cadadbax iyo waxaa laakiin wuxuu nebigu xadeeyey calayhi salaatu wasalaam mar haddii galma jirto in dee meherkeedii uu iska bixinayo meherkanna gabadhu way waayi lahayd hadday sine u qasaday waxbaa se malmalluuqanoo waxbaa la ismoodsiiyey meher la yidhaahdo sidaa daraaddeed nikaaxan waxaa loo yaqaan ni nikaaxu shubha baa la yidhaha wadra'u lxuduuda bishubuhaat shubha hadday timaadana xeer ciqaabeed qofka lagama ogo oo ixtimaal baa u baaqiyo sheegi kara inuu waxaan ismoodsiiyo dee xumaan aanu u qastiin marka la ciqaabi maayo waladkiina walad sino noqon maayo galmadiina sino noqon mayso meherna way yeelanaysa laakiin way kala dhaqaajinayaanoo masaasaa isku mehersateen haa magaalaysta ayaa la odhanayaa meesha waxba kuma haysaane haddaa isdoonaysaana waalidkii ku nooda haddii kalena mid walba daantaadii qabo kala ajinabi baa tihiin qolaas markaasaa lagu kala diraya qaadigu warqad yar buu qorayaayo sheegaysa inaanay isqabs waraqatu tafriiq waraqatu tafriiq waa kala kaxaynu kala yaaca wey intaanay isu qabsan hadhow waxaa kaloo xadiidkuu caddeeyey gabadh waxaa meherin kara uun weligeeda dabcan weligii waxaa la mid a cidduu wakiishay haddii weligii la waayana guurkeeda la xidhi maayo telefoon u diraa odaygii ha yimaado soo qabta waxaasi ma jiro gabadhu nin ba heshay kufu-a weligiina ama waa maxbuus ama waa mafquud ama waa qaa'ib oo meel fog buu joogaa cidiba u joojin maysee ka ku xigaa la odhanayaa meheri kii ku xigayna waa la waayo ama qaar sillan oo segagarahoo sidan oo kale isu qabsaday bay noqdeen anaa meherinaya anaa meherinaya intay gabaatiya yaradii waxaa doonayeen idinkuna halkaa fadhiista buu odhanaya marka waxa waxaa meherinaya madaxweynaha ama ciddii ka wakiila isaganoo qaadigii garsoorka fadhiyaya laakiin miyaad halkaa ku arkaysaa gabadh ismeherinaysaana ma jirto shareecada wadaadka dhextoosahoo soo kacayna ma jiro oo isaguna wax meherinaya wuxuu meherin karaa wadaadku hadduu weligu wakiisho marka waxaa iyaduna qaacide caamuu nebigu ku bixiyey qaadigu isaga ayaa weli u ah qofkii aan weli lahayn waa inan aan abbaba lahayn wasina ku dhalatay waaba waddaaba laga helayba kii dhalayba waa la waayeyba meel alla meeluu maray ama wuxuu noqday mid jooga laakiin aan tirsanayn halkanuu inoo raabsanaya wuu taksiisay waana taariku salaad kal xajar dhagaxoo kale ka soo qaad wey waa taariku salaad nin wixiisa kaloo dham way u dhan yihin laakiin ninkaa weynima tukado waa bilaa waa man laa waliya lahu qaadigaa meherinaya inanta qaadiga ayaa meherinaya hadduu yidhaahdo imikaan soo weysaysanayaana maxaynu idhahnaa talow daryaane miyay dhaafaysaa buui waa baan weysaysanayaa si aananta ilah umeheriyo qolyaha qaarkood waxay leeyihin dee toobadiisaas ilaahay baa qalbigiisa oga aan ka aqbalo qaarna waxay leeyihiin mee toobadani waa tijaabe wixii ka dambeeyaynu eegi laakiin imika dee ma aha wax meherin kara waa baxsi dheer meel waloo la taabtaabo tatashacab wa tatafarac masaa'ilku way sii farcamayaan an abi can abi muusa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala waxau yihi nebi moxamed laa nikaaxa ilaa biwaliyin guur ansaxaa ma jiro iyada oo weli la helo mooyaane weligii waa inuu yimaado ama wakiilkiisii haddii la waayana horaad usoo aragtay qaadigaa la geynaya can ummi xabiibata annahaa kaanat waxay ahayd cinda ibni jaxshi cabdillaahi ibnu jaxshi baa gabadhan qabi jiray fa halaka canhaa wuu ka dhintay wa kaana wuxuu ahaa fii man haajara dadkii tegey ilaa ardilxabashati asxaabtii xabashida u hijrootay ayuu asxaabigaasi ka mid ahaa fa zawajahaa inantan waxaa guuriyey annajaashiyu boqorkii xabashida islaamka ahaa rasuulallaahi buu u guuriyey wa hiya cindahum iyaduna aba nimankaasay agtooda ahayd cindahum cinda alxabash dadkaa islaamee boqorka iyo ayay la joogtay halkaa markaas culimadu masale kale ay ka soo saaraanoo waxa ay leeyihiin haddii qofka loo guuriyo gabadh oo la yidhaha heblaayaan kuu guuriyey oo idhaahdo waan aqbalay markaa meeshaba muu joogin kan guurinayana looma wakiilaninba wuxuu ihi ware gabadh baan kuu guuriyey oo meherkii iyo dee wixii oo dhami way dhaceen dee waan aqbalayba buui waan aqbalay marka guurkaa hore wuu ansaxaya goobtaba yaanu jooginbe waayo rasuulku goobtaba muu joogin riwaayanka qaarkood say tilmaamayaan markuu axmedunajaashi inantan u guuriyey ee rasuulka loo sheegay wuu aqbalay aqbalkiibuu ka dabageeyey masale khilaafiya way aada culimadu isugu khilaafaan caqad intuu dhacay qabuul ka daba dhacay qabuulkaasi ma ansixinayaa mise marka horea qabuulka loo baahnaa halkan inuu ansaxayaabaa laga faa'iidaysanaya wax sheegaya inay rasuulka ku khaas tahayna ma jiro marka halkaa waxaa ka muuqanaya dee nin muslimna buu ahaa meeshaa uu joogay isaga uunbaa qaadi ka ahaa meesha madaxweynaheediina waabuu ahaa muslimiintiina alla waa waafajiyey inuu soo dhoweeyo dee isagaaba qaadi ka ahay oo nebiga u guuriyey calayhi salaatu wasalaam waddamada gaalada markaa la joogo jaaliyadda muslimka ee meesha joogta aw meheriyahooda cidda meeshaa wax meherisa ayuunba halkii suldaankii iyo qaadiga galaysa ilaa madaxdii gaalada waxba loo diran maayo aabbaheediina wuu fog yahay marka yaa meheriye jaaliyadda islaamka santaradooda ama maraakista goobaha wax meheriyuunbaa la geyn baabun fi lcadl cadilaadii weligaa la sheegaya hadduu hawshiisii qabsan waayo weligii oo inantii u hakiyo iyadoo kub heshay sharcigu ha la dhaafa buu leeyaho qaadigu ha meheriyo can macqil ibni yasaarin qaala wuxuu uhi kaanat si kolka aada u eegtana mar haddii weli wax cadilay la sheegayo dee inantii inay weli aanay ka maarmaynin ba aayadda soo socotaana daliiluti oo haddii la yidhaha cadilina hablihii dee waxbaa ku xidhan weeye ninkii cadilay ila nin aan waxba ku xidhnayn ha cadilin lama yidhaahdo iminka adigu haddaad xor tahay dhaqdhaqaaqaaga iyo maamulkaaga aada xor u tahay qofka ku hor joogsadaan aan waxba kaaga xidhnayn wuu ku cadilay lama odhan karo marka weli goorta uu wax cadili karo macnaheedu waxa weeye oo aayadda loo daliishanayaa in inantii wax kaga xidhan yihiin oo isagu uu yahay kii guurkeeda gunti karayay wa ilaa haddaanay saa jirin lama yidhaahdeen ha cadilina can macqil ibni yasaarin qaala wuxuu uhi kaanat lii ukhtun inaanaanu walaalanahay baa jirtay tukhdabu ilaya waa la iga soo doonay fa ataanii ibnu cammi lii inaanu ilmaadeer ahayn baa ii yimi fa ankaxtuhaa iyaahu ninkii baan inantii u guuriyey uma dallaqahaa dalaaqan furitaan buu furay lahu rajca soo ceshi leh intuu furay dalqadii may dhammaanin laakiin uma tarakaha waabuu iska daayeyba xata inqadat ciddatuha ilaa ciddadeedii ay dhammaatay gabadhii wuu aanu guuriyey wuu furay inkastoonu dalqadii dhammaynin laakiin fursaddii kamuu faa'iideyno intii aanay cadad bixin muu soo ceshanin ee wuu iska daayay ilaa intii cadad baxaysa ee raggula sinmaysa falamaa khudibat markii laga doonay ilaya aniga ataani wuu ii yimi yakhdubhaa isaguna isagoo doonaya ficil iyo wax kalayda gabadhii buu isna doonay markii rag kale doonay faqultu waxaan ku uhi laa wallaahi maya ha ka yaabin laa unkixuka haa abadan laa unkixuhaa abadan weligeed ku guurin maayo ha ku daalin weligeed ku guurin maayo markii horean kugu sharfay waad iska furtay waad soo ceshan weyday iminkaas ragga soo raacday maya qaala wuxuu uhi fafiya nazalat hadihi alaaya aniga ayay igu soo degtay aayaddani iyadoo iga bilaabayso ila hadlaysa haddaanay macqil ibnu yasaar anaa la iga bilaabay ummadduna waa la mid ilaahay baa wuxu uhi waidaa dallaqtumu nisaaa ragow dumarka marka furtaan fa balaqna ajalahunna ay caddad baxaan oo wakhtigoodii gaadhaan falaa tacduluuhunna dumarka ha u diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna aswaajahunna raggoodii hore u qabi jiray biictibaari maa kaan ninkii berigii hore qabi jiray hadday isdoonaan inay isguursadaan ha u diidina qaala markaa wuxuu idhi macqil ibnu yasaar fa kafartu can yamiinii dee dhaartii aan dhaartay kafaara gud baan ka bixiyey fa ankaxtuhaa iyaahu isagiina waan u guuriyey ila ilaahay baa ila hadlaya ilaahay markuu ihi ha u diidin dee maxaan idhaahdaa wax kale ma jiro ha cadilin baa layidhi dee waa yahay un wey dabeetana ninkiibuu siiyo horay buu uga guuriyey laa tadri lacala allaha yuxdidu bacda dalika amran waa sababta rajciyada loo sameeyo labadan qof markay cadho baxaan gadaal bay iska dooni markaa fursadda ha ka faa'idaystaan adilo badanoo markaa ay soo qaataan qolyaha odhanaya gabadhu weli uma baahna inkastoonay badnayn kan way ku darayaan iyagoon dhinac kale ka daliishanayaan ha cadilina waa la yidhi laakiin haddana waxaa lagu la raaciyey an yankixna inay gabadhu guursato sawtan iyadiibaa isguurinaysa oo nin guursanaysaaba lagu hi markaa laakiin sida loo badanya daahirkii waa saas wey markaa cadilin haddii lagu yihi macnaheedu arrinkeedii baad gacanta ku haysaa wey ee siidaa baabu qowlihi tacaala aayaddan rabbi soo dejiyey baa la fasiri alla wuxuu uhi laa yaxilu lakum raggiiyow xalaal idin maaha an taritu nisaaa dumarkii inaad ku dhexeshaan karhan qasab walaa tacduluuhunna hana hor joogsan inay ninka kala guursadaanna ha u diidina waa cadilaad nooc kalaa iyana oo tii hore ka duwan can ibni cabaasin fii hadi laaya ibna cabaas aayaddan uu fasiraya laa yaxilu lakum an taritu nisaaa karhan walaa tacduluuhun dumarka qasaba ku dhaxlina oo qasaba ku dumaalina wey dadkii guursan lahaana ha u diidina taa hore waxay ka hadlaysay la hadlaysaa weligii inanta tanina waxay la hadlaysaa ninkii dhintay oo ori ku dhintay walaalihii macnaha dadkii oo lahaa waxbaanu dumaalaynaa dumaal qasabi ma jirto wey tani dumaal qasabay deerifaynaysaa aayaddu dumaasha waa la garan soo maaha ninkii ehelkiis iyo gabadhii guursada intuu dhintay kadib qaala wuxuu uhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa berigii carabta idaa maata marka uu dhinto kaana waxay ahaayeen awliyaa'uhu xigtadiisu waxay ahaayeen axaqa kuwa ku habboon bimra'ati xaaskiisa uu ka dhintay min waliyi nafsiha nafteeda ka weliga u ah ee tolkeeda ah waxa ka xigay dhaqankii carabta maxay dumaashigeeda oo iyadu weli bay leedahay aabbaheeda ama adee ama dee saas oo kale kaa waxaba ka xigayba ninka dumaasheeda leh reer bay u dhaxday kii qabay baa dhintay xor ma aha carabta agtooda laakiin reerkaasaa iska leh dumaashiyadaa ka arriminaya odaygii dhaliya walaalkeed kama arriminayo marka min waliyi nafsiha nafteeda kii weliga u ahaa ee dhalayba kuwan ay u dhexdaa kaga xaq lahaa in shaaa bacduhum qaarkood haddii uu doono zawajahaa waa zawajaha bimacnaa tazawaja tazawajahaa wuu guursanayaa aw zawajuuha ama cid kale ayay u guurinayaan wa in shaa-uu hadday doonaanna lam yusawijuuhaa cidba uma guurinayaan fanazalat waxaa soo degtay haadihi alaayatu fii dalik arrintaa dumaasha ayay aayaddani ku soo degtay iyadoo warka caddaysa markaa ninkaa dumaasha lahayd saddex mid buu xaq u lahaa inuu isagu guursado iyo inuu nin kale yidhaahdo waar annagaa kuu guurino ta waanu ka hadhno fasaxnaye iska guurso iyo inuu yidhaahdo iska xidhnowba kuna guursan mayne cidna kuu guurin mayne halkaagaa ku gabow ilaa intaada laysanayso saddexdaas ilaa dhaqankooda way bannaanaayeen ehelkeeduna dhaqan bay ahayd oo kama hadli karaynin marka taasi sharcigu waa xaaraantinimeeyey gabadhuna iyadaa xora ninkii qabay dhimay markaa iyadaa xora caafimaadkeeda ogtay arrinkeedana way ka talin can ibni cabbaasin qaala wuxuu yidhi laa yaxilu lakum an taritu nisaaa karhan eeg saasuu ilahay xalaal idin maaha gabadhii inaad lafteedii ku dhaxashaan qasab dee iyadii baa moogtay sidii duunyadii baa loo dhaxlay mar haddii la yidhi annagaa iskale dumaasheeda waa iyada lafteedii baa la dhaxlay wadalika ana rajula kaana wuxuu ahaa yarihu mid dhexla imra'ata dii qaraabatihi kay isxigaan xaasku ka dhintay ninkuu dhexli jiray fa yacduluhaa markaasuu hakin jiro oo cadili jiray xataa tamuuta ilaa ay dhimataba aw tarudda ilayhi sadaaqaha ama meherkeedii buu odhanayaa soo celi ku guursan maayo cidna kuu guurin maayo aan ku fasaxe ah meherkii ninkii dhintay soo celi fa axkama allahu can dalik ilaahay arrintaasuu go-aan ka gaadhay wanahaa can daalika waana diiday maxaa ka sii jira innaga ma jiraa dhaqankaas wuu jiraa dagaaladii soomaalida qaybo ka midaba ayaa xarbudumaal baa jiri jiray xarbulmiyaahu siduu u jiri jiray dagaalka daaqa iyo biyuu siduu u jiri jiray xarbudumaalna wuu jiri gabadh lalbaa laga dhintay khalaas dabeetana nin bay jeclaatoo guursaday qolo dhan baaba qoladii soo weeraraysa ola dumaal bay naga qaadeen gabadhaanu anagu lahayn oo dumaal noo ahayd bay naga qaadeen dhaqan aada u xun wey dadka qaarkoodna haddii ay dumarku diidaan waxaabay sameeyaanba way cunaqabateeyaan dhaxalkana way u diidaan meherkiina ma siiyaan carruurtana way ka qaadaan reerkana way ka eriyaan waa jaahiliyadii un inkasta obasidka ama cagsiguna iska jiro oo dumarka qaarkoodna marka la dumaali waayo iyaguna ay xaalad abuur noqdaan soo ma jirta iyana oo la yidhaha waa cadho dumaal ka kacday islaan cadhaysan oo ciyaalkeedii la duudo kolba dhan u duubaysa waar maxaa ku dhacay way dumaali waayeen way u aamuseen iyadaa reerka doonaysay ase iyaguna u aamuseen marka labada mushkiladoodba iyana taa qasab igu qaato iyaguna inay idhahdaan qasab baanu kugu qaadanaya labadaba sharcigu sharcigu xorriyaadka iyo xuquuqda ayaa karaamada muslimka lagu ilaalinaya qof waliba inuu xorriyadiisa yeesho xaqiisana yeesho hadday isku garato oo nin guursan karo oo wadi kara reerkii uu ku jiro way fiicantay inaanay carruurta meel kala geynin adeeradoodii iyo kuwii ay walaalaha ahaayeen iyo ay ka ag dhowaadaan oo reerkii ay markaa dee la xanaaneeyaan agoontii way wanaagsantah laakiin daw dardib jiro abumarqaana hadday indhaha ugeliyaan iyadii alla yaqaan oo cibaadaysanaysa dee isqaban mayso way kala kacsanta khalaas markaa qofka xaqiisa la ilaalinay ilahay baa yaqaana addoomaha subxaanahu watacaala can ibni cabaasin bi hada qaala wuxuu uhi fawacad allahu bida fawacad allahu dalik ilaahay arrintaa ayuu dadka ka wacdiyey can dalik arrintaasuu ilaahay ku wacdiyey ama ka wacdiyey wuu ku wacdiyey oo wuxuu ihi kaa qaata wuu ka wacdiyey xumaantii oo ka tagabu aadaabtii guurkaynu ku jirnaaye sidaa weliga wax loo weydiinayo weligu xaq buu leeyahy inantuna xaq bay leedahay hadday tahay gabadh iyo garoobba markay guur noqoto iyaduna xaq bay leedahay waa in wax la weydiiyo sidaa weligiiba wax loo weydiinayo labadii qof way ka wada tashanayaan inantiina marka la guurinayo waa in dee weligii aan la dhaafin weliguna waa inaanu inantii dhaafin inantii waa inu wax weydiiyaan ida kaanat baaliqa markay dee qaangaadhta ama hadday yar tahay oo sadi ay tahay dee maslaxaddeedu buu ka talinaya marka ay sabitay sakiiro tahay ee aanay qaangaadhba ahayn dee weliguu guurin karaa yujbiruhaa wuu dirqii karaa leanna dee wax wax weynba maha waa qof yar siduu abubakar sidiiqba inantiisii caaisha rasuulka ugu guuriyey sala allahu calayhi wasalam iyadoo yar oo lix jira dee lix jir haddii arrin la weydiiya ba iska bidhbidhleed oo iska ciyaaraysaa wax badan ma miisaami karayso marka isagaa mustaqbalkeedii iyo arrinkeedii miisaamo meel ku tiriyo rasuulku siiyey sala allahu calayhi wasalam laakiin mar hadday qaangaadh tahay oo caaqilo tahay oo wax badan miisaami karayso gabadh iyo garoob mid kastaba ha ahaatee waa in la idhaha maxay kula tihi go-aankeeda la raacaya haddii go-aankeeda la raac laga dulboodana ma ansaxayo guurku sida hadday weliga ka goosataba aan u ansaxayn nidaamkaasuu islaamku soconayaa xataa sodohdii baa lala tashanaya iyo seedigii iyo dumaashidii ila haddii kale way soo buskicinoo dawayle iyo cawaasiif baa kuu kiciyane aamiru nisaa biummahaatihin ahar noocaasa baa jiro oo daciifa laakiin wuxuu saxiix ku yahay ba yidhaha maqaalatu ibni cumar cabdillaahi ibni cumar ayaa wuxuu uhi war dumarka marka guursanaysaan sod hooyooyinkood la tashada heblaayo inantii baan dee doonayaa adaan kugu soo horreeyo ka war hadday okayda saarto oday is hortaagi karaa ma jiro oday iyo inantoona arrinkaasi wuu dhan yaha la dhammeeyun bay odhanaya khalaas laakiin haddii aada ragga un ku warwareegto iyagiina aad u aamusto ama ukhooriso waa lagu ribdhi karaa marka macnaheedu waxa weeye reer baa la dhisayaa shilintiiyo qodaxdaba waa in laga guraa soo wax saxa maaha oo si official ah oo cad oo raalli laga wada yahay oo loo ducaynayo oo loo hanwan yahay qofka haddii wax lagu qabsadana oo dacwadi ka soo horeysana dee waanu waanu xeel baxaa oo dacwadiisaa horta uu kala nadiifiyaa ila intaanad arrin iminka milkiyin haddaad gurigan iibsanayso oo dacwada ka kasoo kugu soo kacaan horta dacwadaad iska dhamaynaysa intaan lacagta bixin soo maa markaa shilintiiyo qodaxda waa in arrinka laga dhameeya saasaa sharcigu guurku saasuu qurux iyo qiimo ku leeyahay baabun fi listimaar waa amar raadsashadii wey amar qaadashadii amara istamara yastamiru istimaaran waa ka amar qaadashadii hablaha la guurinayo laga amar qaadanayay cajaa-ib diinta ilaahay waxa weeyaan waa mas tuxaqiq masaalix alcibaadi walbilaad dal iyo dadba maslaxadooda ilaahay abuuraa yaqaana inantu waxbay iska iibsan kartaayo xorriya tasaruf bay leedahay wixii kale maxaa weliga loogu xidhay marka ay guursanayso dee ilaahay isagaa yaqaana qalbigan yar buu yaqaanaa iyo sida uu u fikirayo inantii markay alaab qaadanaysa iyo markay nin qaadanaysa ma isku midba nin bay halkan ka qaadanaysaa masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda ay ku tiirinayso waa siduu dee isaga qiyaastay abu xaniifa labadaas isma qaban karaan markay alaab iibsanaysa iyo markay nin qaadanaysa dee isku mid maaha isku arag arrimahaasi waa xasaasi dumarka agtooda waxaa laga yaabaa haddii guurkaa iyo arrimaha lasoo qaado in uu ku iman karo jahawareed dhinaca jacaylka ahayba gabadhii kadibna mid u soo hagoogtay un iska xambaaran karo laakiin waxaa loo baahan yahay caatifadeeda iyagoo ragga ka caatifad badan dumarku caatifadeedaa qof isagu ka madax bannaano mustaqiloo si caadiya waxu miisaami karaa oo weligiihi inuu la miisaamo oo leeyadii waxbaa dabada ka riixaya waxba lagu dhaqdhaqaajiye ina dhaqaaji bay odhan kartaa markaa mid ka madax bannaan oo wax la eego oo dhinacyo wakti ku simi karo oo ku salimi karo qof ku habboon waa inuu meeshii joogaa marka farqi baa udhexeeya arrimaha la ysaga qiyaastay guurka iyo waxyaabahaas iyo iyo beeca farqi weyn baa udhexeeya laba is isu iman kara maaha can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi laa tunkaxu tayibu carmashii lama guurin karayo ama lama guurinayo xataa tusta'mara jero laga amar qaato walaa albikru inantii gashaantida ahaydna lama guurinayo ilaa biidniha iyadoo fasaxda mooyaane qaaluu waxay idhahan yaa rasuula allah wamaa idnuha oo idankeedu waa maxay ogolaanshaheedu qaala an taskuta waa inay aamusto macnaa hadday afka ka cadayso war cad wey laakiin xataa haddii ay ka caddayn weydo afkoo ay xishootay aamusto aamusano joogo codkiisu waa haa qaacidadaasaa loo raacaya waa la qaacidunbuu laba dhinac u qaybiyey imaamu shaafici laa yunsabu lisaakitin qowlun qof aamusay hadal looma nisbeeyo waa carmash walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan laakiin meel haa looga baahan yahay qofku hadduu aamuso codkiisu waa haa aamusano joogo codkiisu waa haa taasina waa inanta can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi tusta'maru lyatiimatu inantii agoonta ahayd amar baa looga qaadanayaa fii nafsiha nafteeda marka la guurinayo hebel ma laguu guuriyaa waa in amar la weydiistaa marka agoontu shardi maaha laakiin agoontu way sii dulmanaan jirtay waa agoontii ninkuu mas-uulka ka ahaa in adeerkeed ama adeerkeed ee uu nin kale u guurinayay marka uu wey guurinayo waa inuu weydiiyaa fa in sakatat hadday aamusto fa huwa idnuhaa waa ogolaanshaheeda aamuskaas way xishoota wain abad hadday diiddo falaa jawaaza calayha ku socodsiini ma jirto gudbid la gudbayaa ma jirto halkaasay ku haakanaysa wa fii riwaayati can caaishata qaalat waxay tihi yaa rasuula allahi ina albikra tastaxyi dee inantu way iska xishootaa mararka qaarkood inani way xishootaa an tatakallama inay hadasho qaala wuxu uhi sukuutuhaa iqraaruhaa aamuskeedu waa waaba waaba saxeexeeda iqraarku waa saxeex hadday aamusto way qirtay way sugtay socda bay leeday marka sidaasuu sharcigu kala qaadayoo meesha keliyahay carmasha iyo ku kala duwan yihiin iyo inantu waxa weeyaan inantuna waa inay aamuskeeda inagu filan carmashana haadeedu waa lagama maarmaan aamuskeedu inaguma filan intaasubay ku kala duwan yihin weli kuma kala duwana mid waliba way u baahanta marka axaadiidtan kala fadilaysa carmasha iyo iyo gabadha waxuunay culimmadu ku fasireen ay kusoo ururiyeen carmasha isti'daankeeda yaa aada u weyn fasaxa la weydiisanayaa aada u weyn aamuskeeduna inaguma filla tan kalena aamuskeeda inagu filla waxaa kaloo inoo muuqanaya inay wadaagaan xadhigga labada daraf baa la hayaa xadhigga guurka dhinacna waxaa hayse inanta reer gabadh baa kaa raacda bay dhahaan soomaalidu dhinacna waxaa hayo weliga alladii biyadihi cuqdat nikaax marka labadii waa inay isla go-aaniyaan ila u kala go-ay adika baabun fi lbikri yuzawijuhaa abuuha walaa yastamiruha fi lbikr baabkan wuxuu ka warramayaa inan yuzawijuhaa abuuhaa aabbaheed baa inantaa gashaantidaa guurinaya walaa yasta'miruha amarna kama qaadanayo ayna weyn oo qaangaadhah oo aabbaheed guuriyay iyadoona amar ka qaada maxaa la yeelaya guurkeedu ma ansaxay mise ma ansixin can ibni cabbaasin ana jaariyatan bikran inan gashaantiyabaa atat innabiya sala allahu calayhi wasalam intuu nebigu noolaaba inantaas nebigay u timid fadakarad waxay u sheegtay anna abaahaa zawajaha wa hiya kaariha aabbaheed inuu guuriyey iyadoo ka uu guuriyey iyo guurkaba nacaysa fakhayaraha الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu ikhtiyaar buu siiyey ikhtiyaarkaas waa maxay guurkaa waanaad fasixi kart waanaad fasixi kartaa waanaad diidi kartaa halkaasaad ku kansal garay karta labadaba adiga ale sidaasi go-aanku waa xadiidkaasina waa saxiix weeye markaa inantii shabad ahayd sida shaaficiyadu qabaan waxay idhahdeen alwaliyu lmujbir aabbaha iyo awowgu bikradda wuu dirqii karaa bay qabaan bikradda wuxuu dirqii karaa marka aanay qaangaadh ahayn laakiin hadday qaangaadh tahay ma dirqii karo baabu fi hayib waa carmashi xaasira soo martay can ibni cabbaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi al ayimu ta carmashaahay axaqu binafsiha min waliyiha nafteeda iyadaa kaga xaqle weligeeda walbikru inantiina tusta'danu fii nafsiha nafteeda fasax baa la weydiin marka la guurinayo waidnuhaa simaatuha sumaatuha aamuskeeda idana markaas weligiina xaq buu ku leeyahay guurka iyadiina xaq bay ku leedahay laakiin iyada xaq weyn unbuu xadiidku tilmaamaya kan ka dambeeyana aan eegno can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau ihi aلطayibu axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru yastamiruhaa abuha markaa midina waxa wey iyadaa ku xaqle nafteeda way ku xaq badan tahy tafdiil baa la geliyey weligii xaq buu leeyay lakin iyadaa kasii xaq badan oo sida inanta imbihaar waxa la yidhaahdo iyo ashqaraar iyo anfariir kuma dhacayo e waa waayo arago waxuun bay ninka arrinkiisa ka egeegi karaysa waxuun ayay ka eegeegi karaysa si aanay u eegeynin inantu markaa labaduba go-aanka way wada leeyihin iyadaa sii go-aan weyn bilafdi tastamir tusta'mar duna dikri abuha riwaayada saxiixa ee markaas ma sheegaysa abuha can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi laysa lilwaliy weligii mas-uulkii inanta weeye ee uma sugnaanin maca fayibi marka uu carmashii meherinayo amrun tala kuma leh walyatiimatu tusta'mar agoontii la guurinayeyna amar baa la weydiisanaya waa idan wa samtuhaa iqraaruhaa aamuskeeduna waa ogolaanshaheeda marka weligu amar kuma lahaa carmasha ayay daliishadeen qolyaha odhanaya way isguurin kartaa amarba kuma laha baa layihi laakiin jumhuurtu iyagoo wada axaadiidta wada daliishanaya waxa ay leeyihiin dee amarkuma laha oo ma ijbaari karo amar laysa lilwaliyi maca fayibi amru ma ijbaari karo ma dirqii karo sida laga yaabo mararka qaarkood oonay qaan gaadhahayn dee inuu inanta yaru dirqii karo xataa haddaanay inan aanay qaan gaadhin ay carmar tahay waxaasoo dham waa wax iska wada suuragalehe waxa weeyaan markaa laftigeeda ilaa intay qaan gaadhayso ma dirqii karo xaq kuma laha lagama fahmayo xadiidka ama amri karo oo ma qasbi karo un mooyaane xaq kuma laha lagama fahmayo xagga hore laga soo fahmay inuu xaq ku leeyahay haba sii xaq weynaato can khansaaa binti khidaamin alansaariyati ana abaaha zawajaha wahiya sayib aabbaheed baa inanta magacaale reer ansaareeda guuriyey iyada oo garoob ah fakarihat dalik arrintiibay ka soo horjeesatay fajaءad rasuul الlahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigii bay u timid fadakarad dalika lahu arrintii bay u sheegto waxay tihi aabba wuxuu ii guuriyey nin aanan rabin faradda nikaaxahaa guurkeedii wuu joojiyeyba maba ansixin buu ihiba markaa sidaasa qiimaha ayaa islaamku yeela intaasoo axaadiid iyo nusuusa ayaa ka warramaya arrimahan guurka iyo sida xaqa ah ee loo xallinayo ee loo habaynayo reer xalaala oo qalbigu ku dego oo lagu nasto ayaa la doonaya inuu soo baxo baabun fi lakfaa waxaa laga hadlaya halkana kufafkii macnaha gayaanka dadka isu gayaana da dadka isguursan kara iyo qofka hablaha guursan kara muslimiinta iyo qofka inan loo guurin karo maxaa gayaan sharcigu u arkaa qaatan can abi hurayrata ana abaa hindin xajama الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam asxaabiga abu hindi la odhan jiray rasuulka ayuu toobay fil yaafuuki kugta ayuu ka to nasinta ayuu ka toobay kug iyo nasin baa kala jira soo ma kugtuna waa mifraqu ra's halka timoolaydu isaga ururto wey ee dhakadu ka kala baydhe timuhu isaga yimaadaan nasintuna waa halkan dhiqdhiqlaysa ciyaalku markay mujada yihiin ama ay yaryar yihiin meeshan dhiqdhiqlaysa marka mar walba lagama toobe eh dee rasuulku isaga laftiisaa tabiib ahaaye cudurro gaara iyo kayfiyad gaara ayaa halkaa dadka looga toobaa haddii lagu xadgudbana indhala-aan bay keeni kartaa iyadiyo meelo kamida qadaadka faqaala nabiyu markaa nebigu wuxu uhi yaa bani bayaada qoladii uu ka ag dhawaabuu la hadlaya waa reer bani bayaadow ankixuu abaa hindi abuu hindi ninkan la yidhaahdee toobinka ku shaqaysta hablihiina u guuriya wankixuu ilayhi isagana ka doona wakdubuu ilayhi isagana ka doona wey marka tan dambe hamsatulqaci buu ka dhigaye iyadu waa hamsatulwasl ankixuu abaahindin abaahintii hablihiina u guuriya wankixuu ilayhi isagana ka doona waar ka ina ninkan u guuriya oo ka guursada qaala wuxuu ihi wain kaana fii shayin haddii shay uu ku jiro mimaa tadaawuuna bihi waxa aa isku dawaysaan haddii shay un khayrun uu ku jiro falxijaamatu toobinka weeye waxaa isku dawaysaan mid un hadduu khayr leeyahay toobinka khayr leh markaana meel buu dhigay rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka macnaheed waxa weeye danaa'at alxirfa laa tubdilu lkafaa'a gayaanimadii meesha kama saarayso qofka oo shaqo liidata haya sida kutubaha fiqiga ee jumhuurtaba ku qoran jumhuur lfuqahaa in badan oo kamidi waxay qabaan sida madhab shaaficiya maraajicdooda iyo kutubta yararba ku qoran in xirfadaha dadka loo eegayo oo qofka dhulxaadhka ah iyo ka caynkan iyo ka dawaarlaha iyo ka inanta sheekha iyo madaxda iyo maalqabeen waxaasay kala guraan laakiin kullu daalika waxaa isku soo urursaday shaqadii la xaqirayay ninkii hayay ee toobinlaha ahaa ka guursado u guuriyay buu rasuulku sala allahu calayh wasalam wax xirfadoo qof iyo qolo lagu riixayaa midna ma jiro akhlaaq iyo diin ma leeya warkiisu u dhan yahy baabu sadaaqi aadaabtii guurka waxaa ka mid ah in meher la magacaabo oo hablaha marka la guursanaya aan engeega loogu xiirin can abi salamata qaala wuxu uhi sa'altu caaishata radia allahu canha can sadaaqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam meherkii nebigu dumarka uu ku meherin jiray iyo hablihiisa caashaan weydiiyey qaalat markaa waxay tihi abi salama odhanaya hintaa casharata uqiyatan wa nash labiyo toban wuqiyadood oo lacaga iyo siyaado faqultu waxaan ihi wamaa nash oo muxuu ahaa nashkaasi macnaa nashku waxa weeyaanuun xoogaah innagoo adoo yidhi oo kale xoogaah labiyo toban iyo xoogaah qaalat waxay tihi nisfu uqiya uqiyad barhkeed labiyo toban uqiyadood iyo badh lacaga waxaan badnayn wey dhowr boqol oo dollar gaadhaya marka iminka lacagta labiyo toban uqiyadood oo silfartan hadda ah garaamiskeeda marka la bedelo wax badan noqon mayso shan lix boqol gaari mayso can abi cajfa asulami qaala wuxu uhi khadabanaa cumaru raximahu llah cumar ibn khadaaba madaxweynehabaa muslimka khudbad u akriyay faqaala wuxu uhi alaa waar hooyaay laa tugaalu ha qaaliyaynina bisuduqi الnisaa dumarka meherkooda meherka dumarka ha qaaliyaynina fainahaa iyadu low kaanat makrumatan hadday sharaf noqonayso fi dunya sharaf adduunye hadduu yahay meher la qaaliyeeyo aw taqwى cinda allah ama ilaahay agtiisaba alla kacabsi hadduu yahay la kaana wuxuu noqon lahaa awlaakum ka idinku habboon bihaa arrimahaa la soo sheegay annabiyu buu noqon lahaa sala allahu calay wasalam war sharaf adduunya mid aakhira hadday noqon lahay meher la qaaliyeeyo dee rasuulkaa u mudnaa oon ka tageen oo meherkiis dumarkiisa iyo hawlihiisa qaaliyeyn laha ma astaqa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu meher uma siinin imra'atan ruux dumaroo min nisaa'ihi dumarkiisa ka mid ah walaa ustiqat meherna lagama bixinin imra'atun min banaatihi hablihiisa mid ka mid ah akara wax ka badan min tintay casharata uqiya labayo toban waqiyadood nuskii uu iskaga tegay isagu caaishana labayo toban bay sheegtay isna labayo toban buu sheegay hablihii nebiga xaasaskiisa wax labayo toban ka badani may jirin umu xabiiba oo soo socota afar kun oo lacaga baa laga bixiyay iyada afar kun oo dirham oo dee intan ka badan marka qowlkan cumar iyo caaisha waxa uu isku waafaqaya kan soo socdaa dee nebigu kama bixinine axmedunajaashi baa ka bixiyey axmedunajaashi ayaa marka umu xabiiba nebiga u meherinayay isagaa meherkan dhigoo madaxweyne ahaa marka iyadu ma jirto ama waa daciif jiddan intuu khudbadda qaalada odhanaysa cumar baa intuu khudbaddan akriyay ayay gabadhi farta taagto waxay tidhi ma wax ilaahay uu noo ogol yahay ad cumar ow diidaysa wa aataytum ixdaahunna qintaaran sawka ilaahay yidhi gabadh ka mida dumarkii haddii aa meher u siisaan maal culus oo weyn oo buurbuuran akhda'a cumar wa asaabat imra'a markaa cumar baa meeshii ka hadlay oo yidhi cumarna wuu gafay gabadhina way asiibtay oo sidii saxda ahayd iyo xaqii bay asiibtay riwaayada noocaa sheegaysa ama riwaayo kalaa odhanaysa wuxuu yidhi dadoo dhami cumar wuu ka cilmi badan yihi oo ilaa gabadhaasina way iga cilmi badtay taas iyadu waa daciifa ku xisaabtan ma leh inta ku xisaabtan kale waxa weeye inuu cumar ku taliyey isagoo daliilka haya dumarka meherkooda inaan la qaaliyaynin laakiin dee go-aan ma soo saari karo go-aan ma soo saari karoo waa arrin xorriyadda dadka ku xidhan kii rakhiisinaya iyo kii kordhinayaba waa suuqoo de lababa meesha ay iska hesho weye laakiin afdal ma aha in la qaaliyeeya sida fiican maaha qofku xaq iyo xorriyadu uu leeyahy oo de waa kuwan dumarkiisiiba ay qaarkood afar kun oo lacaga marayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida fiican se mase mase aha sida fiican inaad dadka ala- wax jaban wax kaga iibiso iyo inaad inta aad doonayso kaga iibsato ee fursadda aad ku helayso dee waa laba arrimood oo kala duwan oo dee inaad u nafisiso ayaa naxariis badan raxima allahu imra'an samxan idaa baaca waida waida ishtaraa waida iqtadaa allaha u naxariista buu nebigu uhi marka qofka dadka markuu wax ka iibinayo iyo markuu wax ka soo iibsanayo markuu amaha ka qaadanayo u naxariis badan ee wixiisii bar ka taga ama u nasila waa ducadaas unbuu qofku helayaa laakiin dee looma diidayo suuqiisa inuu ku faaidaysto macaash weyn macnaheed markaa waxa weye dumarkii lama hor joogsan karee inaysan ragga ku qaaleeyaan waa laga fiican yahi can umi xabiibata annaha kaanat waxay ahayd saxaabiyadda ina abi sufyaan taxta cabdillaahi cafwan cabdillaahi baynu soo nidhay taxta cubaydillaahi bni jaxsh cubaydillaahi ayaa xaasu ahayd famaata biardilxabashati buu ku dhintay fazawajaha na annajaashiyu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu ayuu u guuriyey ninkaas wa amharahaa waxa uu meher uga dhigay canhu isagoo nebiga ka wakiila arbacata aalaaf afar kun oo lacaga wa bacatha bihaa wuxuu inantii usoo diray ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku usoo diray maca shuraxbiila bni xasanata shuraxbiil ibnu xasana ninka la odhan jiruu soo raaciyey marka xasanadanina waa hooyadii hooyadii baa loo nisbeeyey halkii aabbihii looga nisbayn lahaayo ninkaasoo asxaabi uhi ooridii rasuulka waa tanoo waan u meheriye kaxe marka masaa'ilka laga faa'idaystay waxaa ka mid a sayn hore usoo sheegnay in haddii qof loo guuriyo oo gadaal loo sheego oo uu aqbalo guurkaasi kuntamayo waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya hadday duruuftu kalifto gabadha inuu kaxayn karo ninaan maxram u ahayn waayo xabashiduu ka soo kaxeeyey ninkani madiine ugu geeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam maxramkiisana ma aha duruuf baa keentay sidoo kale inantii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee zaynab markii laga soo kaxaynayay hijradeedii madiina ee abulcaas uu soo diray laba nin buu u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam aan filaya midkood inuu usaamatu bnu zayd ahaa oo aan maxramkeed ahayn ayaa soo kaxeeyey marka waxasaba duruuf haddii ay meel ka hijroonayso ama cadow eryanayo ama cudur adagi hayo xaaladahaasoo kale yucfaa waa xaalatu daruura waa la saamaxaya maxram la-aanta lakiin markay xaaladdu caadi tahay maxram bay u baahantay wallahu aclam